maxaa lii sheegay dhalinyaro soo baxday oo gabdhihii oogaysaa way farxumanaysaa waa masiiba aniga aan marka hore aan garanayn meeshii darooga baa ka badatay maxaa kaloo jira beryahan waxaa soo baxay niman la dhahaa l b g t wax lahaa dadka qanaysiintii wax ku saabsan oo lacag bixinayeen fasahaad inay ummaddii muslimiinta la fasahadayay waa ka hadli doontiin tii awgeed rag baa magaalada lacag ku dhex wada oo dhallinyaradii been u sheegahay qaar waxaa dawid baa loo bixinaa qaar waxaa guryo baa lindhisaa lacag yaraa loo dhiibayaa dhallinyaradan hadda gabdhaha shan nin oo rag ah oo soomaali ah oo muslimin ah oo hal gabar isku tegaysa aniga wax kale baa jiro daroogo maaha waa fasahaad kale waa un laba mid raggaan inay dad dan kale oo lacag wataan ay yihiin oo lacag loo sisiiyey inay cudur ay qabaan oo cudurka ay faafinayeen waa un labada mid weliba waxay u badan tahay inay dadkan dad yani lagu talagalay inay haleeyaan diintii muslimadii iyo islaanimadii ay haleeyaan oo rag aad lacag ku bixinahay oo magaalo la fasaaday arrinta daroogada daroogada iyo arrinta kale maxaa rabaa inaad ka hadashiin qoraal aan subinna mar dambe haddana usoo noqono aanay diyaar u nahay inaan in sabood gareeyo oo odayshaas aan sabood gareeyo xafiiskayga haddaa rabti hadda xafiis qabin xafiis ansiina ilaahay waqtiga bale u qaadan doonto aad bal go-aan la imaadiin iyo waxaan qaban karna iyo waxaan kale xafiiskayga qaban kara aan isaacdin kara culummadii iyo maamayaasha waa kuwan inaas bal qoraal aad soo bixisiin oo qoraal go-aan la gaaro go-aanka asay hayna aan kubugaan ku fulno oo hataa hayada iyo wax kulle lacag ka doonno marka waan xafiiskii lacag aan ka bixiyo tii adaan raba insha allah